madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa maanta daahfuray shirka dib u eegista dastuurka ku-meel gaarka ee soomaaliya ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed shirka waxaa ka qaybgelaya xubno matalaya dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka iyo dhinacyada howshan ku lugta leh wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka dowladda federaalk soomaaliya doctor xuseen cabdi cilmi iyo guddoomiyaha guddiga dib u eegista dastuurka aqalka sare ee dalka cabdi cawaale qaybdiid ayaa sheegay in markii ugu horreysay ay tahay in kulan noocan oo kale ah ay yeeshaan gudiyada hay-adaha dastuurka ee dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe kulanka waxaa looga leeyahay sidii looga wada shaqayn lahaa dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka ah waa shirkan waa markii koowaad ee hay-adahan dastuurka ee isugu jira guddiga la socodka wasaaradda guddiga madaxa bannaan wasaaradaha arrimaha dastuurka guddiyada arrimaha dastuurka ee baarlamaanada meel ay iskugu yimaadaan waa markii koowaad waa magaalada kismaayo waa jubbaland dastuurka waa fudud yahay mar dhinaca laga fiiriyo dhanka kale marka laga fiiriyona waa dukumiinti aad u dhib badan oo culus oo bulshadan dhaqan dhaqaalaheedii siyaasadeedii jiritaankeedii uu qeexaya marka waxaa laga maarmaan ah in la isqanciyo waxaa laga maarmaan ah in la wada qaybsado waxaa laga maarmaan ah hay-adaha ka shaqaynahayo in ay kalsooni ku wada shaqeeyaan
puntland oo qayb weyn ka ahayd kulanka looga hadlayay dib u eegista dastuurka ayaa waxaa kaga qayb gelaya oo hadallo kooban halkaa ka jeediyey wasiiru dowlaha madaxtooyada ee arrimaha dastuurka puntland saalax xabiib jaamac iyo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka puntland kaata cabdicasiis cabdulaahi cusmaan
waxaa laga hadlaayo waa mustaqbalkii iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed waxaa lagama maarmaan ah in la helo dastuur dhammaystiran oo u adeegayo ummadda soomaaliyeed waxaa inta badan dhacdaysa qabsi ku saabsan oo qaybsiga iyo xisooska ama sidii dowlad goboleedahee dowladda dhexe ku qaybsan lahaayeen arrintaas iyadaa waxaa looga bixi karaa in la helo dastuur dhammaystiran waxaana muuqanaysa inta badan dastuurka inuu noqday waxaan dhammaanin oo mashruuc ah runtii dastuur dhammaystiran waa dowladnimo dhammaystiran waxayna aasaas u tahay dowladnimada midnimada madax bannaanida soomaaliya waxaan dhammaan ummadda soomaaliyed muhiimnu ah saddex arrimood inay helaan in la helo wada shaqayn buuxda in la helo doorka dowlad goboleedyada aan wax shaki la gelinin inay dhammaantae naga wada go'an tahay in dib u eegista dastuurka lagu dhammeeyo muddadii loo cayimay oo sanadkan ay tahay mudanayaal imarwooyin afar bilood mxuu ahaa laba bilood saddex bilood ka hor waxaa doorasho ka dhacday maamulka mxuah puntland lagu doortay baarlamaan madaxweyne madaxweyne ku-xigeen kabacdina maamulkii markii lasoo dhisay madaxweyneha uu soo dhisay shir ay yeesheen shirkaasoo lagu falanqaynayay arrimaha muxuu ahaa fulinta wadatashi bulsho dhammaystiran oo ku saabsan dastuurka soomaaliya iswaafajinta dastuurada xoojin wadaxaajoodka qodobada xasaasiga ah ee dastuurka diyaarin iyo fulin barnaamij wacyigelin bulsho waxaa laga maarmaan ah guddiyo dib u eegista dastuurka oo dhammaystirmaan helaana taageerada ay u baahan yihiin madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo gunaanadka kulanka hadallo ka jeediya ayaa sheegay in khilaafka la xiriira awoodaha uu jirayo inta dastuurka dalka uu qabyo qoraalka yahay in la dhammaystirana ay lagama maarmaan tahay
dastuur waa wax dad ku heshiiye bulsho oo ay ku dhaqanto maanta jahawareerka ugu badan ee soomaaliya ka jirana waa dastuurka sababtoo ah dadka soomaalidii saddex nooc bay u qaybsan yihiin qola waa qolyahanagii hore oo dowlad dhexe oo xoog lehoo santarahoo yaqaanayo federaalkan iyo waxaan ay fikrad cusub ku tahay oo inay la qabsadaan ay ku adag tahay mana garan karaan annagu waxaan naqaanaa dowlad hal meel ka soo jeeda oo la yaqaano oo unitary ah oo soomaaliya la odhan jiray qolana waa dad dambe oo iyagu dowlad la-aantaba ku koray oo dowladda lafteeda u yaqaana kaaba qabiilkooda iyo hogaamiyaha reerkooda iyo ganacsadaha iyo dowladnimadoodu intaasay ku eg tahay kuwana waa kuwo qurbajoogoo dibadda ka yimaado nin waliba waddankaygii ku odhanaya isagoo shilowsano baasaboorka jeebka ugu jiraa dowladu ah intaa marka la isku daro soomaaliya waxaa ku adkaatay inay sistamka ay qaadatahay si ay noqoto dastuurkeeduna wuxuu noqday mid kolba brojecti oon dhammaanin oo kol boqola meel ku qaadoo la kala xado habeenkii lala kala guuro way adag tahay marka in dowladnimada soomaaliya ay saldhigto inay wax ku heshitana way adag tahay in isqabqabsi la dii- la daayana way adkaanaysaa